magaalada muqdisho ayaa waxaa maanta ka furmay shir looga hadlayo dhammaystirka qorshaha qaran ee labada kun iyo afar iyo labaatanka kaasoo iminka gebageba ah iyo diyaarinta qorshaha qaran ee xige ee labada kun iyo shan iyo labaatanka waxaana shirkan soo qabanqaabisay wasaaradda qorshaynta soomaaliya shirkan ayaa waxaa kasoo qayb galay xubno ka socday deeqbixiyaasha caalamka u-n-ka iyo mas-uuliyiin ka tirsan golayaasha dowladda wasiirka qorshaynta xukuumadda soomaaliya maxamuud cabdiraxmaan beene beene oo ugu horeyn madasha ka hadlay ayaa ka warbixiyey ahmiyadda uu leeyahay diyaarinta qorsho qaran oo cusub iyo dhammaystirka qorshaha qaran ee labada kun iyo afar iyo labaatanka sidaa la socoteen janary labada kun labaatan iyo afar ilaa iyo hadda waa sanad toban bilood baa bishii tobnaad hadda aan ku jirnaa qorshihii horumarka qaranka oo labada kun labaatanka bilowday ayaa waxaa gabagaboobaya labada kun labaatan iyo afarta oo sanadkan ku jirno december kii kaleete shanta sano soo socotana waxaan ugu tiragalnay sanadkan ee kii hore gabagabada uu ku jiro inaan sii diyaarinay midkii bedeli lahaa tobanka bilood lasoo dhaafay waxaan ku jirnay inaan la imaano qorsho cusub oo shan sano soconaya oo ka bilaabanaya labada kun labaatan iyo shanta ilaa iyo labada kun labaatan iyo sagaalka oo bedeli doona kii shanta sano hore annagoo weliba maskaxda ku hayno khibraddii iyo wixii aan ka dhaxalnay ama aan ka barnay kii sideedaad iyo kii sagaalaad oo kan tobanaad inaan ku dul dhisna aan u baahnaa khibraddaas waxayna dhaxal siinaysaa inaan ku dul dhisno horumaradii aan ka gaarnay qorshihii horumarka qaranka tobanaad ee sagaalaad ee sanadkan dhammaanayo inaan khibraddii iyo wixii aan ku dul dhisno horumarka aan ka gaarnay iyo meelihii aan ka gaabino oo naqaano inaan jiho kale dalka aan u rogno ama aan u kaxayno wasiirka ayaa kulanka ka sheegay in xukuumadda soomaaliya ay qaadatay in dalka uu ka dhaco qorshe isbeddel qarameed wuxuuna xusay in guulo laga soo hooyey qorshaha qaran ee uu wakhtigiisu sii dhammaanayo hoggaanka madaxweynaha dalka iyo ra-iisul wasaaraha xukuumadda dan qaran ee annakoo fulinayna ayaa waxaa dowladda ama xukuumadda dan qaran qaadatay national transformation plan ama qorshe isbeddel qarameed inuu dalka ka dhaco consultations aada u tiro badana waxaan ka galnay in hay-adaha kala duwan ee heer federaal iyo heer state arrintaa laga galo inta hadda uu socday consultationska xooggooda waxaan dalka ka fulinay may ka soo bilaabatay ilaa hadda bil kastana waxaan qabanaynay kulamo waaweyn iyo kulamo yaryar ah oo kulanka ugu yar shan iyo toban toban toban iyo dhowr kan ugu badanna boqol ilaa iyo boqol iyo toban qofood boqol iyo labaatan qofood aan aan aan kulminaynay oo ah heer dowlad federaal iyo heer state iyo sidoo kale brivate sectorka iyo civil society-ga intaba waxaan intaasoo dhan u talagelinaynay si aan u helno qorsho cad oo baahida dadka la soo ogaaday ee lagala tastay ay ku salaysan tahay een dalkeenna aan ku horumarinayno qorshihii hadda inoo dhammaanaya oo gabagabada imaraya ee qorshihii horumarka ee sagaalaad guulo waaweyn ayaa lagu gaaray ma la inkiri karo waa ogtihiin faqriga dalka soomaaliya ayuu hoos u dhigay boqolkiiba shan iyo toban waa halbeeg aada u weyn oo lagu cabiro marka lagu cabirayo qorshahaada inuu shaqeeyo in kale marka kan horumarka laga hadlaya wasiir beene beene ayaa ugu dambeyntii sheegay in qorshahan soomaaliya uu ka kaxeynayo fakriga waxaana uu xusay in xoogga la saarayo sidii gebi ahaantiiba loo fulin lahaa wasaaradda qorshaynta iyo xafiiska ra-iisul wasaaraha iyo wasaaradaha dowladda oo dhan heer federaal khaasatan waaxyaha planinska ee planin departmentska iyo mneska iyo sidoo kale tiiminkii lagu soo tababaray malaysia intaba oo dad aad u tiro badan ah lixdan ilaa iyo toddobaatan qof gaaraya intoodii ugu xulkasanaayo wax badan aan ku tuhmayni intaba waxaa wakhti badan la geliyey in qorshahaas uu noqdo qorsho soomaaliya ka kaxaynaya ama ka raraya meesha uu joogo una raraya meel shan sano barwaaqo horumar meesha hadda ay joogto faqrigeennana in kasii dhima la rabo ma sahlano bulsho boqolkiiba konton iyo afar ay povertyga lineka ay ka hooseeyaan oo macnaheedu tahay laba doolar wax ka yar saddexda jooroo wax la cuno ka yar ku nool waa boqolkiiba konton iyo afar inaan arrintaasi laga shaqeeyo dowladnimadeenna ay horumariso oo faqrigaas hoos u dhigno waxay noo baahan tahay number one inaan qorsho shaqaynayo oo macno lana haysano qorshahaasna inuusan qoraal bis ahaynoo fulintiisii iyo dhaqaalihii lagu fulinayay intaba in la leeyahay waxaan aad iyo aad u aaminsannahay qorsho aad loo aaya doono inuu inta ka soo bixi doono wiilashii iyo gabdhihii technicalka ahaa ee arrintan ka shaqayna arrin ay sharaf iyo milge ay ku mudan doonaan qof kastoo qayb ka ahaa inuu qorshahan maxaan ku dhahaa yagleelidiisa iyo ka shaqayntiisa inuu qayb ka ahaa xasan kaafi qoyste v o a muqdisho